kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta qiimaha lehey waa maalinimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha seteembar sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa weli ismariwaa uu ka jira xaruntii ganacsiga ee maalintii sabtidaha ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaad ka tirsan kuwa al-shabaab halkaasoo ilaa haatan isku dhacyo u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo sidoo kale maleeshiyaadkii halkaasi gale uu ka soconaya iyadoona magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya gaar ahaan goobta ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka ay buuxdhaafiyeen ciidamo ka socda dalalka caalamka kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka lagu doonayo in looga saaro dhismaha westigate oo galay maalintii afaraad oo maleeshiyaadkaasi halkaasi ay ku sugan yihiin ayadoona haatan inta badan kooxdaasi ay isku aruursatay sida wararka ay sheegayaan qaybta afaraad ee dabaqa dhismahaasi wixii wararaya kusoo kordhana waxaad kala socon doontaan wararkeena dambe ee wardheer haddii allaha awoodale laga helo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo haatan ku sugan dalkaasi maraykanka ayaa sheegay inuu aad ugu xun yahay dhibaatada ka dhacaysa xarunta westigeed ee ee magaalada nairobi halkaasi oo maalintii afaraad ay gacanta ku hayaan kooxo hubaysan oo taabacsan maleeshiyaadka al-shabaab waxa uuna sheegay in al-shabaab dhibaato aysan ku haynin soomaaliya oo keliya balse ay dhibaato ku hayaan deganaanshaha geeska afrika madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale carabaabay inuu qadka teleefoonka kula hadlay madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta asigoona u sheegay in marka uu kasoo dhammaado socdaalka uu ku maraya dalka maraykanka uu soo mari doono magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi asigoona sheegay in madaxweynaha soomaaliya ay wax waliba la garab taagan yihiin dowladda kenya sidii looga gudbi lahaa caqabadaha ay horseedeen maleeshiyaadkani ayaga gacanta ku haya weli xarunta ganacsiga dhanka kale wakiilka qaramada midoobe u fadhiya soomaaliya nicholas key ayaa sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay inay dhaqaalo badani ku bixisa la dagaalanka maleeshiyaadka al-shabaab oo ayaga dhibaatooyin ka wada geeska afrika nicholoskey ayaa sheegay in caalamku iska kaashado sidii loola dagaalami lahaa maleeshiyaadka al-shabaab iyo guud ahaan al-qaacidada geeska afrika xilli dhowaan magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi dhismo ku yaala maalintii sabtidah ay gacankoynteeda la wareegeen ayadoo ilaa haatanna ay ku sugan yihiin halkaasi inkastoo dowladda kenya dhowr mar ay ku celcelisay inay soo gabagabaysay howlgalkii ka soconayay westigate moll waxaase weli jira dhibaatooyin laga soo sheegaya kuwaasi oo ay qayb ka yihiin dagaallo iyo iska horimaadyo weli halkaasi ka socdo ayadoona xarunta qaybta afaraad weli ay ku sugan yihiin maleeshiyaadkii gacanta ku dhigay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada jeneef ee xarunta dalkaasi switzerland waxa uu kaga qaybgalayaa shirkii looga hadlayay arrimaha xuquuqulisaanka ayadoona haatan shirkaas uu si toosa u furmay shirka ayaa la sheegay inuu soco doono saddex saacadood ayadoona diiradda lagu saari doono xaalada bini-aadanimo ee ka jirta dalka soomaaliya waxaana kulanka sidoo kale ka qaybgeli doono hay-ado badan oo ayaga ka shaqeeya xuquuqulisaanka kuwaasoo ay qayb ka yihiin wakiil qaramada midoobe hore ee ugu soo magacooday la socodka xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira dalka soomaaliya iyo sidoo kale ergeyga midooda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas key iyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan shirka ayaana diiradda lagu saari doonaa sidii culays lagu saari lahaa sidii looga wanaaji lahaa arrimaha bini-aadanimo ee ka jira dalka soomaaliya doctor xasan shiro sheekh oo ah guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka bariga afrika ayaa ka warbixiyey ahmiyadda uu kulankani u leeyahay soomaaliya shirkan wuxuu ugu fadhiyaa soomaaliya waa shir iskiis u taagan oo keligiis loo sameeyey soomaaliya qolaha qurumaha midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay geneva ay isugu keeneen dadka xuquuqda aadanaha soomaaliya ka shaqeeya oo laysku xog warsanayo lagala tashanayo dabaha ugu quman ee soomaaliya xuquuqdeeda aadanaha lagu dhisi lahaa dibna loogu qabi lahaa hay-adihii markaa ka shaqaynaya dhismaha oo ay ka mid yihiin hay-adihii cadaaladda hay-adihii maaragtay nabadgelyada qaabilsanaa hay-adihii ururada bulshada rayidka ah ee ayagana ku kaalmaynayay hay-adahaasi inay dhaba toosan ee wax lagu dhisayo ay sameeyaan marka waa high level stand alone interactive dialog oo ay ka qayb qaadanayaan wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon wuu ka mid yahay wasiirka cadaaladda waxaa kaloo ayagana meesha joogo oo ayagana interactive dialoga ku jira shamsulbari oo isagana ah khabiirka madaxa bannaan ee xaaladda xuquuqda aadanaha oo isagana riboorkiisa keenaya waxaa isagana tala keenaya nicholas key oo ah ninka qaabilsan xogayaha guud ee qurumaha midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho iyo iyo master saalax ambasador saalax maxamed saalax al nadiif oo ah isagana ergeyga wakiilka uga ah african union amba qurumada africa oo asagana soomaaliya oo madaxda ka ah amisom iyo ururadii bulshada rayidka ah diblomaasiyiintii fadhigoodu ahaa magaalada geneva dhammaan waxaa khubaro kaleeto oo xagga xuquuqda aadanaha yaqaano dhammaan waxay daba soconayaan diigsigii labada kun iyo lix iyo tobanka kii ku biyoshugtay oo lix iyo tobankii bisha ka dhacay magaalada brussels iyo road mapkii universal periodic reviewgii oo xuquuqda aadanaha jaangooyinkooda soomaaliya lagu tabinaya oo isagana ka dhacay meesha la yidhaahdo magaalada xamar dhammaantood waxay sal u samaynayaan adag in jaangooyo lagu dhisayo xuquuqda aadanaha iyo nabadda soomaaliya wasiiradda arrimaha dibadda dowladda kenya ayaa waxa ay sheegtay in wax saameyna uuna ku yeela doonin falalka argagixiso ee maleeshiyaadka al-shabaab ay ka geysteen gudaha dalkaasi kenya iyadoona sheegtay in xiriirka soomaaliya iyo kenya u dhexeeya uu yahay mid adag wasiiradda arrimaha dibadda dalka kenya aamina ayaa meesha waxa ay ka saartay suurtagalnimada ah in maleeshiyaadka al-shabaab weeraro ay kasoo abaabuleen gudaha dalka soomaaliya ay ka fuliyeen magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya waxayna sheegtay in falkani uu yahay mid ay abaabuleen kooxda al-qaacida kulan deg deg ah oo habeenimadii xalay ah gudaha magaalada muqdisho ay ku yeesheen xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu soo saaray in guddi heer wasiira loo diro dalkaasi kenya si ay usoo ogaadaan xaaladihii ka dhashay weerarkii xarunta wasdigeed ay ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kuwa al-shabaab kuwaasoo ilaa haatan ku sugan weli gudaha xaruntaasi kulanka uu shir guddoominayay wasiirka kheyraadka dalka soomaaliya oo ah haatan kusimaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa kasoo qayb galay kulanka sidoo kale xubno u badan wasiir ku-xigeenno maadaama inta badan wasiiradii safara ay ku kala wehelinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya oo safaro shaqo ugu maqan dalka dibaddiisa kulanka ayaa sidoo kale waxaa loogu digay dadka ku dhaqan magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya ee soomaaliyeed kuwaasi dhibaatooyin ay kasoo food saari karaan howlgallo ciidamada kenya ay ka sameeyaan gudaha dalkaasi kenya halka warkaasi aad kala socotaan waa wardhe redio dadkii isaga barakacay fatahaadaha uu sameynaya webiga shabeelle ayaa waxaa lasoo sheegayaa in haatan ay lasoo diristay dhibaatooyin kale oo ay qayb ka tahay curashada roobka xilliga dayrta oo faraba-ani ku haya dadkii hore uga cararay fatahaadii webiga shabeelle dadka ku dhaqan nawaaxiga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay haatan qaati ka taagan yihiin sida wararka halkaasi ka imaanaya ay sheegayaan roobo mihigaan oo halkaasi ka curtay ayagoo kal hore isaga barakacay dhibaatooyinka uu sameeyey fatahaadda webiga shabeelle dadka ayaa wararka waxay sheegayaan in ayna haysan meel ay kaga gabadaan dhibacda roobka maadaama inta badan guryahoodii ay kasoo bara kaceen ayagoona ka cabsi qabay inuu ku fataha webiga waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya hore ee ugu baaqday hay-adaha samafalka in ay gargaar deg deg ah la gaaraan dadka ayaga ku barakacay gudaha gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo cabashooyin badan u gudbiyey hay-adaha samafalka ayaga ku sugan magaalada muqdisho kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey wax gargaar aanan gaarsiinin deegaanada gobolkaasi howlgallo ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen degmada hodan ayaa gacanta waxaa lagu soo dhigay tiro dhallinyaro ah kuwaas oo lala xiriirinayay inay qayb ka ahaayeen amni darrada ka jirta gobolka banaadir howlgalka ayaa waxa uu ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir xaafadeheeda kala duwan ayadoona gacanta lagu soo dhigay tiro dad ah inkastoo laamaha ammaanka aysan carabaabin tirada rasmiga ay gacanta kusoo dhigeen waxayna sheegeen in saacadaha soo socda ay soo gudbi doonaan baaritaanada kadib natiijada ka dhalata howlgalkii ay sameeyeen muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay howlgal lagu baacsanayay dhallinyaro lala xiriirinayay inay falal amni darro faraha kula jiraan ayadoona inta badan ciidamada ammaanka ay isku howlaan sugidda ammaanka magaalada muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyey uu ahaa mid soo yaraanayay waxyeeladii kooxaha ammaanka kasoo horjeeda ay ka samay jireen gudaha magaalada muqdisho warkii oo aad kala socoteen wardhay rediyo a khiyaarta qiimaha leh waa nagay intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu